dab xoog badan ayaa maalintii afraad gubaya dhul aad u ballaadhan oo ku yaalla gobolka californiya ee galbeedka maraykanka dabkan ayaa la sheegay inuu guryo badan gubay ciidanka booliiska ayaa hadda gacanta ku haya wiil dhallinyaro ah kaasoo la sheegay inuu dabkan kacay mas-uulka ahaa haddaba wararkii ugu dambeeyey dabkan ayaa waxaan ka waraystay cabdisalaam siciid faarax oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan gobolka californiya
guud ahaan horta waxa uu bilowday arbacadii gelinkii dambe waxaana uu ka dhacay magaalada san diego la yidhaahdo iyo agagaaraheeda xaafada ka xiga dhinaca waqooyi oo ay ka mid tahay san marcus iyo escandiro labadii maalmood oo lasoo dhaafayna xaaladiisu aad iyo aad bay isku bedelayeen wararkii ugu dambeeyey oo maantana waxay ahaayeen saaka in dab cusub uu qabsaday xere ciidamadu ay degan yihiin oo aad iyo aad u weyn meel u dhow oo la yidhaahdo cam pendleton isku sooda duubo ilaa iyo shan meelood oo kala duwan oo magaalada san diego geesaheeda ah gaar ahaan waqooyiga magaalada u badan ayaa ilaa iyo hadda holcaya waan gartay marka wax khasaaraha ma lasoo sheegay hadday noqon lahayd dhimasho iyo guryo gubtay
nasiib wanaag horta wax dhimashaa ma jiraan guryo badan ayaa gubtay welina gubanaya marka la fiiriyo sida uu dabku u culus yahay iyo khasaaraha gaari run ahaantii aad iyo aad bay u kala duwan yihiin guryo badan baa gurtay tiradooda weli ma cadda wax dhimasho ana ma jiraan waan gartay markaa diyaar garowga aada u fiicnaa bay ka dhigantay dabcan gobolku wuxuu caan ku yahay maxamedow xiliyadan oo kale waa waktiyada la sugayo xiliyada dabka iyo waxyaalahaas oo kale caadi in ay bilowdaan bilaha june iyo july iyo august inkastoo dabkani uu xoogaa kasoo hormaray xiliyadii dabka la saadaalin jiray intii markii uu dabku bilowday arbacada gelinkii dambe isla markiiba maxaa la yidhahdaa qolyahan fire fightfiska ama dadamiska loo yaqaano iyo city of san diego iyo guud ahaan gobolkuba dadka areada degan qiyaastii dad boqol iyo labaatan kun kor u dhaafe ayay waxay u sheegeen inay guryaha ka baxaan oo ay maaragtay meelo loogu talagalay dadka la geeyey iyo xaafado kale oo sidaa uga fogeyn oo ehelaya asxaabtooda ay leeyihiin marka aad iyo aad baa looga tabaabushaytay californiana horumar lixaad bay ka gaadhay arrimahan oo kale waan gartay marka waxaan ognahay san diego in soomaali aada u badan ay degan tahay oo waxaa la yidhahdaa waa magaalada saddexaad marka laga yimaado minneso minneapolis iyo columbus ohio marka meelaha uu dabku aadka u saameeyey meelaha ay soomaalidu degan tahay makaag dhowda hamse way ka fog yihiin nasiib wanaag xaafadda soomaalida ama areada soomaalidu ay degan tahay waa bariga magaalada san diego waxaa la yidhaahdaa east san diego meelahay aadka ugu badan yihiin meelaha dabka uu qabsadana waxa weeyaan waa waqooyiga magaalada san diego laakiin way jiraan dad degan oo aan sidaa u badnayn sida aan qiyaasayo guud ahaan xaafadda soomaalidu aad iyo aad bay uga fog tahay waan gartay marka dadaalada iminka kooxaha la dagaalanka dabka ama debdemisku ay samaynayaan ma la sheegay awooddooda aynay ku xakamayn karayaan ilaa xilliga ay gaadhayso iyo intay gaadhsiisan tahay awooddaasi qabsoho marka ugu horeysa maxamedow ilaa iyo laba kun iyo toddoba boqol oo debdemis ayaa ku howlan sidii dabkan aafeeyey san diego agagaaraheeda ay u damin lahaayeen waxaana ay wataan qalabkoodii kaladuw kala duwanaa oo ay ku jiraan diyaarado helicopter ah iyo ba-abuur aada iyo aada u waaweyn waxaa xusid mudan chiefka firefigterka ninka commanderka mar uu hadlayay waxa uu sheegay dadkaas saddexda kun oooo dabdamis ku dhow qeybtooda xitaa inay anseexan dhowr habeen oo soddon saac ama inka badan ay shaqaynayeen taas markaa waxay kutusaysaa dadaalka aadka iyo aadka u weyn dabdamisku ayay ay doonayaan in ay sida ugu dhaqsaca badan dabkan u damiyaan laakiin arrimaha kale oo xusida mudan waxaa kamid ah california beryahan dambe waxaa ka jirtay biyo la-aan aada iyo aada u badan taasina waxay saamaysay dhulku inuu noqdo qalayl waxa kale oo iyaduna dhibaato ah waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha oo xaraaradu aad iyo aad bay u badan tahay iyo waktigii dabka intaas oo la isku daray ayaa waxaa laga yaabaa in ay dabkan waktigii loogu talagalay in la damiyo uu xoogaa sii dhaafo haddii cimiladu aysan isbedelin oo kuleylkan faraha badan ee hadda jira uu yaraanin oo xoogaa qabo aan la helin
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaam siciid faarax oo suxufi madax bannaan oo ku sugan gobolka california khadka teleefoonkana iigu warramayey